kenya waxaa ka dhacay doorashada madaxtinimada waddankaasi oo malaayiin waddankaasi u dhashay ay codadkooda dhiibteen toddobaadkan waxaa jirtay in dadaadu fara badan ay indhagaha u taagayeen doorashadaasi iyo natiijooyinka ka soo baxaya iyadoo ay socoto tirinta codadkii la dhiibtay guddiga doorashada dalka kenya ayaa haysta muddo toddobaad ah oo kasoo bilaabmaysa maalinta doorashada inay ku dhawaaqaan cidda ku guulaysatay madaxtinimada waddanka kenya oo ay ku tartamayaan ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi raila odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi william ruto dhinaca kale waxaa la shaaciyey qaar ka mid a musharaxiinta ku guulaystay kuraasta baarlamaanka iyo madaxda gobolada qaar ee dalka kenya gobolka waqooyi bari kenya soomaalida degta ayaa la shaaciyey qaar badan oo ka mid a dadkii doorashada ku guulaystay warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ee gaarisa maxamed faarax shire
kauntiga gaarisa waxaa haatan hordhac si hordhaca ku guulaystay gobanatorihii hore gaarisa county mudane nadiif jaamac aadan taasoo si hordhac u sii shaaciyey gobanatoraha gaarisa county haatan mudane cali bunow qoran oo qartay in laga guulaystay ciddaa guusha hadduu ilaahay u garto ani inaan garban u noqoni dowladda wixii aan ka ogahay wixii aan la qaban karo wixii aan u sheegi karo waxay iga baahdaan inaan garab u ahy idinkana maadaama idinka uun aad isbaabaysaan taana idinka talada ciddan bay u taallaaye ciddan inay bannaanka looga maro oo shantooda sana nabaday ku dhammaystaan marka aad baad u mahadsantihiin cawdaaq wuu yaro qalbi jabay kuurihiisu ma soo bixin ma dhicin laakiin inta siyaasi socda cawdaaq waxaan rabaa inaan u mahad celiyo mudane cali bunow qoranaya waxa uu sheegay in si waafi ah gacan uu u siin doono gobanatoraha cusub ee gaarisa county mudane nadiif jaamac aadan wuxuuna oga digay inuu ka fogaado wuxuu ugu yeedhay kooxo hujuum iyo dhibaatooyin oo geystay dowladdiisa hahaatanna kooxda uu ku eedeynaya in dowladdiisa ay dhulka dhigeen dadkaas isbahaystay cawdaq uu madax ka yahay yaxyo uu madax ka yahay tulamagu uu ku idil yahay inay ka fiirsadaan oo dowladdooda ay noqoto dowlad madax bannaan oo dadkana u siman oo dad u isticmaalaynin aniga waxaa laygula dagaalaya inaan dad jeeb u gelin dad inaan jeeb u galaan diidaani ruux inaan ka amar qaatana waan diiday inta tabarteedana dowladaan ku wadi kari waan ku wada wix khalad aan galay iyo wix aan hagaajiyeybu ayakana ka fiirsadaan dhihi lahaa dadka ayake ayakoo isku tilmaamaya in annaga nii heeliyaan dowladdiinna ka ogaada haddaad soo dhawaysateen idinkaydin jirta laakiin cawdaq idinka dartiin waxaa idin fari nabadiina aad muujisin kauntiga mandheera waxaa ku soo baxay mudane maxamed khaliif wasiirka bariga afrika mudane maxamed aadan jarri oo kula tartamayay maxamed khaliif kursiga gobanatoraha kauntigaasi mandheera ayaa u hambaliyeey sheegayna in mudane maxamed khaliif haatan uu ka horreeyay kuna guulaystay gobanatoraha kauntigaasi mandheera wuxuuna sheegay in si gacan buuxda leh oo la shaqayn doono shacabkiisuna wuxuu ugu hambaliyeeyey inay soo doorteen alxamdulilah tiim cusubaa la soo doortay tiimkaas waxaa hogaaminayaa waa gavana cusub elect oo maxamed aadan khaliif iyo tiimkiisa doorashadii markay dhammaato waxaa la rabaa in nin walba la shaqeeyo tiim cusub dadka la kala bixinaynin nin walba servicekoodii equitable basis ay helaan waxaan aad u mahadcelin rabaa dadkii supporters gayni iyo dadkii reer mandheera dhammaan dhankeeda kale xasan nuur xasan oo asaguna kula tartamayay gobanatoraha countigaasi mandheera mudane maxamed khaliif ayaa asagana u hambaliyeeyey soona dhoweeyey in laga reeyeyna sheegay weli waan idiin taaganahay heegan baan idiin nahay madaxdiinaan nahay meel aan joognaba waan idiin shaqaynaynaa dowlad cusubaa soo dhalatay dowladda cusub soo dhalatay hambalyaan u diraynaa marka waxaan leenahay dowlad cadaalad eh tolkasta ummaddaasa cadaalad ku maamusha wax kasta u qabata ayaan leenahay u qabtaan leenahay waxaan ka filanayaa inay si cadaalad idinku maamuli doonaan walaalkay maxamed aadan khaliif hambalyaan u dirayaa iyo dowladdiisii waxay la shaqayn lahaayaba annaga gacan fariya baan siinaynaa inuu dowladdiis wada buuq ayaa ilaayo haatan weli ka jira countiga wajeer xilli horeo xalaytana waxaa laga maqlay deegaanka cellaas oo doorashada dib loo dhigay buuq iyo risaas aad u tiro badan oo ka dhacaysa gudaha xarunta lagu tirinayo codbixinta taasi waxay saameyn ku yeelanaysaa in dib u dhac uu ku yimaado ku dhawaaqidda xildhibaanada dowlad deegaanka iyo weliba baarlamaanka sare gobanatoraha oo ilaa iyo haatan hakad ku jiro ilaa iyo haatan lama shaacin karo cidda ku guulaysatay kauntiga wajeer gabanatooraha iyo weliba qaar ka tirsan xildhibaanada walow deegaanada qaarkood si hordhac loo sii shaaciyey qaarkoodna shahaadooyinka la siiyey ka mid yihiin deegaanka koonfurta wajeer oo mudane maxamed cabdow uu ku guulaystay kursigaasi baarlamaanka ee deegaanka wajeer gaarisa waxaa soo baxay mudanaha bartamaha gaarisa mudane aadan barre ducaale halka dhadhaabna uu soo baxay mudane faarax macalin maxamed deegaanka balanbalana waxaa ka soo baxay cumar shuuriye oo ahaa xildhibaankii deegaankaasi sii horreeyey waxaa galbatay safiya cabdi nuur oo ahayd gabadha keliya laga soo doortay guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya iyadoo axmed sheekhna uu ka qaaday kursiga deegaanka ijaara halka deegaanka faafi uu gacanta ku dhigay kursigaasi saalax yacquub oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka gacanta looga dhigay mudanihii hore deegaankaasi mudane cabdikariin cusmaan rati natiijooyinka waa ay iska soo dabadhacayaan guddiga doorashada guud ee dalkani kenya ayaa keliya waxay haystaan toddoba maalmood inay kusoo afmeeraan guud ahaan tirinta codbixiyaasha dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garisa